وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين
waxaan ka gudbinnay ilmihii israa'iil badda markaasaa waxaa soo raacdaystay fircoon iyo ciidamadiisa qooq iyo cadaawad darteed markuuse qaruqu haleelay wuxuu fircoon yidhi waxaan rumeeyey inuusan jirin ilaah aan ahayn kay rumeeyeen ilmihii israa'iil aniguna waxaan ka mid ahay muslimiinta